Saacadihii u dambeeyay waxaa soo baxayay warar la isla dhex marayay oo ah in dowladda federaalka ay dooneyso in mar kale ay ku duusho Axmed Madoobe iyadoo markan ka soo weerarayso dhanka gobolka Gado uu Axmed Madoobe maalmo ka hor u magacaabay guddoomiye cusub oo dhanka maamulkiisa ka socda wafdi uu hogaamiyo wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa maalintii shalay diyaarad siday waxay ka degtay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado iyadoona halkaasi uu ku soo dhoweeyay maamulka degmadaasi ee la safan dowladda federaalka inkastoo aysan qorshaheedu shaacin dowladda federaalka haddana wararka soo ifbaxaya ayaa sheegaya inay dooneyso ciidamo iyada ka socda oo ay geyso degmada Garbahaare ee uu ka jiro maamul hoostaga Axmed Madoobe waxaana durbaba wararka la helayo sheegayaan inay dowladda federaalka iyo wafdiga ay dirtay ay ku guuldareysteen inay ciidamo ka dejiyaan baardheere maadaama maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi uu aqoonsan yahay maamulka la magac baxay Jubbaland ee uu Axmed Madoobe hogaamiyo wararka waxay tilmaamayaan in qorshaha dowladda federaalka ay markaan dooneyso inay ku horiso dagaal ka dhan ah Axmed Madoobe uu yahay mid fishilan ayna hadda weli wado qorshaha ay ku duulaan tagayso maamulka Jubbaland oo dhankiisu marar badan ku soo celceliyay in uu guul ka gaaray dagaalkii ay la galeen ciidamada dowladda federaalka isla markaana ay isweydaarsanayaan in ay diyaar u yihiin dagaal kale oo ay halkaasi ku soo qaadaan dowladda federaalka dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa xasan sheekh ku eedeeyey in uu dagaalkan hurinayo uusan wax faa'iido ah ka keenaynin islamarkaana uu u socdo aargudasho uu axmed madoobe kaga adkaanayo si kastay ahaataba xasan sheekh ayaa hadda la sheegay inuu ciidamo badan geeyey gobolka gado sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah oo arrimahaasi la socda